waxaa nuuxiga barnaamijkii xiisaa lahaa een wada sugaynay dhaqanka iyo hiddaha axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da iyo qayb lixaad oo ka mid ah taxanaha dhista iyo soomaalidii hore dhegaystayaal dhirta la isku daweeyo inkastoo ay soomaalidu wax badan ka taqiin waxaa haddana jiray dhowr sababood oo arrintaasi ay taabagal la noqon weyday marka koowaad diliiqaanka ha u badnaato hase u yaraatee waxbaa la siin jiray kadib marka uu bukaanku doorsado sidaa awgeedna inta badan ma uu sheegi jirin geedihii caleyntooda dhacaankooda ama xididkooda uu cudurrada kula tacaali jiray kuwii ay ahaayeen waxay ahayd aqoon aanu fudayd ku gudbin jirin oo uu isku koobi jiray isaga oo ka baqaaya haddii lala barto in meekhaankiisu uu hoos u dhaco amaba inta loo baahan waayo dakhliga waxdaweynta ka soo gala uu meesha ka baxo marka labaad haddii xataa uu rabi ahaa in da'da ka dambaysa uu aqoontiisa dhaxal siiyo uma suurageli karin maxaa yeelay waagaa afar wax lagu diiwaan geliyo af soomaaligu ma lahayn taas baana sababtay in aanu ka tegin wax qoran oo aqoontiisa ku saabsan markuu isagu dhintana tixraac noqon lahaa marka saddexaad dhiryaqaanku dawada oo farsamaysan meel kuma kaydsan jirine markii loo baahdo oo keliya ayuu isaga oo keligiisa intuu kaymaha dhex galo ka soo ururin jiray marka afraadna dhayma ha ahaato ama halcabaye dhiryaqaanku sida muuqata iskuma hawli jirin inuu qeexo dawahebli waxa ay ka kooban tahay inta uu bukaanku ka qaadan karo maalmaha la siinayo tiradooda iyo waxa hadday ku dhacaan oo lagu arko looga joojinayo sidaa darteed ma yareen inta jeer ee ruux bukaana ay ka haaday kadib takhtarkii biligu markuu dawo qaldan caloosha ugu shubay inkastoo waayadii dambe ay isbitaalla yeelatay farmasiyeyaasha dalka inkastoo dawo casri ahi ay ka buuxday inkastoo ay heshay takhtaro mid waliba uu cudurro gaara aqoon u leeyahay jaamacadare ka soo baxay inkastoo ay intaasba hantiday haddana soomaalidu dawadii hiddaha iyo raggii yiqiinba dhabarka uma jeedin waxtarkeeda kalsooni ay ku qabeen ha ka ahaato ama guud ahaan ilaalinta dhaqanka ummadda ha ka ahaatee waxaa soo baxay dad badanoo dawada dhirta huri waayey markaasna ku talin jireen in iyada la farsamaysto intii mid aan la goyn karin oo qaali ah carre ereg laga doonan lahaa ha yeeshee aragtida sidaasihi ma ahayn tu laga wada sinaa waxaa iyaguna jiray kooxo arrintaa dib u dhac u arkaayey xilligan la joogo in dhirta dawo loo doontaana ay la ahayd wax ka soo horjeeda ilbaxa aadanaha iyo kasmooyinka sayniska ee dunida hore u martay ay ku naaloonayso iyada oo bulshada qaarkeed ay doodaasi ka dhex socoto ayaa waxaa la soo gaaray bilowgii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatanadii oo sida la xusuusan yahay ahaa xilli ay soomaaliya midaysnaydoo horumar dhinacyo badanle ay muddo gaaban ku gaadhay mid ka weynna ay u hanqaltaagaysay xilli aanay toban ahayna oo calankeedu mid qura ahaa ammaanka soo hodimaheedu xilli uu sugnaa arrimaha dalkeeda iyo danaheeda ku saabsanna aan shisheeyuhu la maamuli jirin raggii haddaba dhab u aaminsanaa dawo ahaan waxtarka ay dhirtu soomaalida u yeelan karto waxaa ka mid ahaa allaha u naxariistay gabyaagii la odhan jiray cabdulaahi macalin axmed oo dhoodaan lagu naanaysi jiray baryaha ayuu tiriyey gabay uu dhugasho u bixiyey kana mid ahaa kuwii maansayahanada soomaalidu ay dadweynaha ku guubaabin jireen midnimadii ay wax ku qabsatay iyo wixii u hirgalay markuu ummadda ugu bogo ayuu si kulal u hiifayaa xusulduubkii horumarka loogu jiray intii ka hadhay amaba ka soo horjeesatay kuwaasoo uu ku tilmaamay qaar aan dhiman islamarkaana aan noolayn si gaara intuu dhallinyarada ugu jeesto ayuu u sheegayaa inkastoo ay horumarinta dalka qayb libaax ka qaateen in haddana ay jiraan dhinacyo aan weli la taaban isaguna uu jeclaan lahaa inay u daymo yeeshaan marka horese intuu simo dhibaatada uu gumaysigu leeyahay iyo midda cudurrada ayuu ku talinayaa in loo qalab urursado oo labadaba hubkii la isaga caabin lahaa la diyaarsado markaas buu yidhi dhallinyarada soomaaliya ee calanka dhowraysa ee inuu dalkoodu dhismo iyo dhaqanka doonaysa inkastoo dhallaan iyo gabow ciidan lagu dhaato oo indheel lagu diidnay oo xididka loo dhaabay dhaqdhaqaaqa meelaan casrigu weli ku dheerayn cudurrada wax dhaawaca tirada lala dhukaamayo ee sida dhimbiilaha dabkaa kaga dhagsiinaysa iyo gubaysi dhuug iyo ka daran baadcadii dhagaxa oo inuu dharkaagaba furtiyo dooni dhaxalkaaga labadaba wixii kaa dhacshaa ma aha dheerdheere mid walba waa dagaal dhiif leh oo dhuubka loo daro intaa markuu yidhaahdo ayuu toos ugu gudbayaa sababtii malahayga ugu weynayd ee gabayga inuu tiriyaba ugu wacnayd taasoo ah baahida loo qabo in dhirta dhulkeeda ka baxda ay soomaalidu dawooyinka ka doonato dabadeedna wuxuu tusaale ahaan usoo qaadanayaa caanaha dharkaynka oo haddii dhammaajo iyo xabagta dhiigtaarka lagu daro la iskuna kariyo noqon kara dawo boogaha lagu dhago wuxuu ku xijinayaa xididka dhuundhasta oo markii dhacaanka mawaha lagu daro isaguna xanuunada dhabarka ku dhaca wax weyn ka tari kara wuxuu yidhi waxyaalahan dhalaar nool ilaa taana maandhuganno dhakhtarnimo ka soo qaad bal waan kuu dhildhillayaaye caanaha dharkaynka iyo haddaan dhilindhir soo hoorsho oo aan dhammaajiya ku daro xabagta dhigsaarka oo dhiir xareediyo intaa dheri ka soo buuxsho oo daboolka aru dhuujiyoon dab u dhardhaaraysto kolay boogta dhaymo u noqdaan lama dhaliileene muddo dhoohan baan nahay maxaan kaa u dhugan weyne haddaan salaamo dhaadheer qotoo dhuunas xididkeeda oon xadhig dhankaga soo xidhoo dhinac u laalaadso oon weel u hoos dhigo biyihii soo dhibdhibicdaaye inuu dhibiqtiflaayaba qoryaha wixii ka soo dhiiqa haddaan weliba dheecaan mawa iyo dhammastar uu geeyo oo dhaal ku wada shiilo oon dhala ka soo buuxso inay dhabarka daawo u noqdaan way u dhowdahaye madad dhoohan baan nahay maxaan taa u dhugan weyne geedka kale ee waxtarkiisa uu dhallinyarada dareensiinayaa waa uneexada oo markii la farsameeyo dhir kalena lagu daro lagula tacaali karo cudurka duumada ee ay dhilmaanyadu sababtiisa leedahay ugu dambaystana wuxuu soo qaadanayaa labada geed ee midna uu dhafaruurta yahay midna dhuunkaasha yahay kuwaasoo haddii iyaga iyo buruqda dhayga la isku qaso laga farsamayn karo sun cayayaanka lagu lay karo dabadeedna lagaga maarmi karo d d t-da midii la oran jiray ee dibadaha laga keeni jiray markaas buu yidhi markay uneexo rays dhaariday dharabka doogowdo dhowrgeed intaan soo rujoon dhamac yar taabsiiyo markay dhuuri roortee hurrigu dhidil ka soo daayo dhudhu lagu baroojiye intaan xoog isugu dhaabo dhaydaan ka tuujiyo waxaan dharac ka soo miiro kob dhowrsoon intaan sii dhigto oon dhababa oon huursho oon jirow dhanaan iyo haddana dhoonto boga keeno oon dhamalwaqlow soo shito oo dhab u tumoo shiido oo taana taa dhiil qarsho ah kula dhadoodeeyo dhuubaan kolkay soo baxdo oo dhincasuus noqoto qof dhilmaanya soo tuutay oo kaan u dhimanaya haddaan xidid sintaa kaga dhufto aan dhash kaga siiyo dhaqsa inuu bogsoodaaba waa dhici karaysaaye madad dhoohan baan nahay maxaan taa u dhuga weyne dhafaruur dhunkaan lagu qasiyo dhayga buruqdiisa dhilqa mayaya reebteen waxbaba idulwaadilina d d t-da kama liidateen laygu dhacayaaye madad dhoohan baan nahay maxaan taa u dhugan weyne dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa hanoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo